wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo aan idinku hayo qodobo xiise badan iyo weliba maad iyo maaweelo aynu ku bilownaya waddamada caalamku waxay ku kala duwan yihiin dhaqamada iyo caadooyinka dal kastaba dadkiisu ay gaar u leeyihiin ee ay ku eegtaan saadaasha xilliyada soo socda haddii aynu eegno dadka soomaalidu waxay leeyihiin caadooyin soo jireena oo ay saadaasha sanadka iyo xilliga ku eegtaan sida dabtuurka iyo weliba xidigiska oo ay soomaalidii hore si joogto ah u samayn jireen sanad kasta haddaba inkasta oo aanay dhaqamadaasi diin shaqo ku lahayn haddana waa ficilo ay dadku aamineen oo laga yaabo in marar badan ay u rumowdo sidii ay u farsirteen dhowaan waxaan barnaamijka caweyska washington ku waraystay wiil ardaya oo jaamacad ka dhigta dalka taylan oo la yidhaahdo eliyaas cabdi carte eliyaas sheekooyin badan oo uu barnaamijka caweyska washington la wadaagay waxaa ka mid a munaasibadda soo dhoweynta sanadka cusub ee dadka ku nool waddanka uu jooga ee taylan eliyaas bal sheekadaasi dhaqaaji horta shahraay waddankan taylan waxaa jira xaflado fara badan oo midba midda kale ka yaab badan tahay marka waxaa jira sanadka cusub oo kale waxay sameeyaan waxa la yidhaha diisub diisubkaasina wuxuu noqdaa waddankao dhan baa fasax gala dabadeed xafladaha la qabtaa biyahaasaa laisku shubaa waxay dhahdeen dunuubtii hore waxa laiska maydhayaa sanadkii hore bal waxaad xoogaa noo sharaxdaa dee maadaama sanadkii cusbaana soo dhow yahay xafladda biyo isku shubka xafladdaasi waa sanadkooda cusub maka ma tirsadaan sanadkan caalamiga ah waxa weeye taburismka waa kalandarka burismka waan garta marka xafladdaasi waa laisku soo baxaa dabadeeto waxay dhahdaan dunuubtii sanadka hore aan iska maydhanaa dhammaan ummadoo dhanna waa la qooyaa marka macaa carruurta ma ku jirtaa
cid ba uma kala haraysaba dadku way soo wada dareeraan waa la jaasayaa xabsidaa lagu qabanaya waddooyinka dabadeed biyaha laisku wada daadinaya marka biyaha qof kastaa ma gaarkiisa isugu shubaya mise qofba qofka kaleu ku shubaya qofba qof kaleu ku shubaya mid isagaa isku shubaya siduu doono laakiin waxaa ka jeceliyin inay qofka kaga kuseediyaan ama ay ku shubaan marka dhar ma la xidhan yihi mise ha iyadoo dharka la xidhan yihi waxayba ka jecel yihiin ba qofka aan ku jirin ee waddada iska maraya inay qooyaan waa la qoynaya dadkao dhan markaasaa laleeyahy dembigii baanu kaa maydhna
dembigii baa lagaa meeday waa la fududaanaya markaa
dembigooda hawl yar ah haddii biyo kaa maydhayaan misaa la maydha
biyo haddii waxsanayaan aye marka dembigii sanadkii hore saa iskaga maydhayaan ka dambe u diyaar garoobayaan marka ha ka dambea loo diyaar garoobaya marka xaflado waaweyn bay qabtaan waddankuna wuxuu wada galaa xaflado imse sacdo imse maalmood bay soconaysaa markaa
taasi waxay socotaa toddobaad bay socotaa oo biyahaas laysku shubaya wata marka waddooyinka waxaa socda baabuur waaweyn oo jira kaama iyo baaldiye waaweyn oo biyaa iyo bootooyin sida oo dadka ku sayrinaya waddooyinka maraya xaflad meel kastaana xaflad baa ka socotaa dhalinyaartii iyo carruurtii isku soo baxayaan waan gartay bilaha kale ee sanadka xaflado kale oo ay leeyihiin oo ku yaab geliyey ma jiraa
wallahi mid kalaa jirta iyaduna aada u xiisa badan oo yidhaahdaan waxbeeridda qoyska boqortooyada bay yidhahdaan marka waxay sameeyaan laba dibi oo cadcad baa lasoo qaadaa oo markaa yidhahdaan way barakeysan yihiin wata dabadeet waxaa la geeyaa meel barxado aada u weyn oo laiskugu yimaado boqorka waddankaa yimaada boqorkaasaa markaa dhaqaajiya xafladda dabadeeto waxay sameeyaan waxay ku saadaaliyaan sanadka soo socda sida waxbeerashada iyo tacabka beeraha khaasatan beriisku siduu noqon doono miyuu noqon doonaa mid aada usoo go-a mise wuxuu noqon doonaa mid tacabku bao oo baabao sidoo kale waxay ku saadaaliyaan roobka la heli doono
waa hagaag dhegaystayaal haatanna aynu eegno filim gaaban oo dhowaanta laga sameeyey hasaawo beenaadka ay wiilal badani hablaha ku hodaan kadibna ay guraac uga danaystaan gabdhihiina ay uur sharci darra a qaadaan hadhowna ay ilmahooga tuuraan filimkaasi oo la magac baxay waraaba dharle waxaa hal abuuray abwaan axmed awgeedi amiin waxaana uga warramay barnaamijka caweyska washington sida uu filimkaasi ku yimid iyo qaybo ka mida dhallinyarada filimkaasi jilaysay waraaba dharle waa nin dumarka khiyaamaynaya wejiga de waa bili-aadmi laakiin xagga hoosu dawac ka yahay wuxuu dawac ku yahay dumarka markaa khiyaamu halkaa lasoo kududaayo waa nin qoslaayo afmishaar ahoo maalin bayna yar buu sheekeeyaayo waan ku jecelahay hufiya been buu hablii ku akriyayaa
dee waxaa ku riyooday labadeenna oo inta aan meel masnaca joogno oo wax caynbacalin ka baxay manka iyo udugna oo isxidhay oo ay dul hoganayaan balanbaalisuhu ayaa weliba waxaynu si talantaaliya u qaadaynay hees asluubaadaneyamaanbaadaney sidii ubaxii udugoon baadaney waxaani dilay kuwoon bixilaa kuwoon bixilaa adigoo idilay aroos kula galo adigoo idayda noqdo ubagdhala ilwaadu quruxey ilwaad quruxey ilwaad quruxey
dabeedna hadhow marka inankii yara dee run moodo ee uu beer qaado gurac buu kaga daraysanayaa waxaa laga yaabaa hadhow maskiilada yaray inay uur qaado ismana yaqaanaan maalintaasi hadhowna iyadaa balanbaraysa isaguna suuqa ayuu iska laafiyoonaya isagoo geesiya
qaybo wanaagsan sheekadu saad moodaysa maaha ee waaba toddobaadkan saaxib bal waa saxe sidaa haynoo haato ilaahay u yaabu waaga walaaba cuni waayahay haye saaxib sidaasay noo badan haye saasa noo badan
qaali luula qurux badan qayrkeed ka roon ma fiican tahay sida walaagsanid nin baa beri yidhi ma dadkii jannada oo ifka soo yardayayo dib u laabmayaa tahay showtuu sheegayba war adiga sima waxnid qaali ha walaala sidaa tahay miyaad reer magaal ahayn xageed jacaylkayga baan la hadlayahay mashquulinina day fasax waa ku sidee
oo miyaan anagu jacaylkaagii ahayn maxaa tiri ha qaldoomin baan kuuri ha qaldoomin waxaan kuri weligay anigu inaan bil ka badan maan jeclaanin one month one love weeyaan marka bishaadii waad qaadatay qayrkaana sii dee waxaan kuri jaanis waa ku sidee war waa maxaa ku helay saynagii aynu isjeclay een ku jeclaa eedi jeclay eed welibay ku jir waan ku guursanaya
maxaa tiri guura haa guur iyo caryalayn baan kuri maba gaadhin madaadii guurka oo waayo waa awur baaban ku leeyahay ura haa
maxaa tiri ura maalin aniga meelan hugsiin anigu amar kumaan siinin cidda amarka ku siisay halkaad ku uraysatay cidda aad ku uraysatay halka aad la tegaysid iyo uurkaagaba i don't care maxaa aniga iga qalay adiga ayaa uraystay amarka adiga isa siiyey hor meelahagaa la qabo dib layaanaan ku arkay mar dambe hadday neemi isqabtaana waxay kugu dhaca adiga ayaa ka mas-uula jir baan kurinaya yare
marka halkaasay waraaba dharle ninka la magac baxay ee aasinka ugu magac daray ninkaa weeye waa gartay axmed markaama waxaa jirta qiso aad si gaara ula kulantay oo aad filinkan markaa dartii u samaysay oo ad u curisay mise waa waxyaabaha bulshada ka dhex dhaca oo aad qaab suugaaneed u doortay inaad ku soo bandhigto mushaakilkaasi way soo noqnoqdaan maalin walba waxaad arkaysa inan yarbaa hal ilmo yarbaa halkan lasoo dhigay ilmo yarbaa ay cuntay ilmo yarbaa la tuuray ilmo yarbaa halkan la geeyey ilmo yarbaa la hayaa macnaha waxa weeyaan hablihii marka la beenbeeniyo ee ay raggi beenbeeniyaan ee hadhow ay ka danaystaan dee miskiinadii yarayd waxay mixiin mooyeysaa amaba ay arrinka kasoo ururayaa maadaama ay bulshadii takoorayso ilmahana aanay bulshada aqbalayn inay xabalooliso oo ay meelaha ku tuurto ama hee cuno ama ha la qaado nasiibkii marka iyada waxa weeyaan dee aqaabtii akhira ma eegin qofkii waxay eegaysaa un dhagxumada iyo waxa kasoo gaaraya dhanka kale saharay haddaad xasuusato wa filimku waa laba weji waa dhinac ma garanaysaa inay dee khiyaamo ku dhisan iyo dhinac wanaagsan fariinta gudbinaya waxa weeyaan ragga iyo dumarka in la isu xalaaleeyey in la isguursado dhanka kale wiil iyo gabar baa jilaya haasaawo nadiifay oo xalaala ayay ma garanaysaa ayay wadaan ninkuu dee gabadha gurigooda yimaadaa markay heshiiyeenna seerkoodii ayuu weydiistay
haatana dhegaystayaal waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha oo ay marti noogu tahay fanaanada ikraan jaamac ismaaciil ooaan qaybtii koowaad ee waraysigeeda habeenkan caawa wada maqli doono ikraan kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington waana facaal yaab baan u faamaya habeenkan caawa ikraan bal haddaanu xusuusino dadka goormaad adigu fanka kusoo biirtay lix iyo sideedkii ayaan kusoo biiray kooxdii danan hargeysaan ka bilaabay beri waan la shaqeeyey solodaawud baan la shaqeeyey laakiin danan baan anigu xuuday markii hore soo galay kooxdii dhalinyarada ay haayeeyeen ee ururka dhalinyarada waxaa haystay cabdi maxamed saamac oo cabdiyaro laydhaha organista ah ayaa guddoomiye u ahaa deedna aroos ay ukeedaysa way habeenkii yarkeen halkii baan deedna ay gabab iga siiyeen ay soo qorteen ikraanay maalintaad arooska ka heesaysay ee qoladaa danan ay ku soo arkeen ma fanaanad baad ahayd mise adigunba iska jeclaa inaad iska heystid maya aroosyadan gajaas marka heeseheed ku ciyaari jirta ikraanay ma kuwa soomaaliga mise kuwa maraykanka mayka mayka kasan mayka kasan mayka kasan baan aada u jeclaa shiidin madaxa dilijiin admowda sinax aseeda madara huduminaaya mabahayoa fahlo ingiriisna fahlo ana dee midhaan ku guray dee marka dee ingiriisna waxaa
ikraanay ma dib baad u dhegdhegaysatay heesta mise berigii baad xasuusan tahay magaca ilaahay berigii ba xasuusanay ilaa imse jir baad ahayd qiyaasta xilliga
saddex iyo toban saddex iyo toban jir markaasay qoladii markay ku arkeen bay idhahdeen alla ilahay gabadhan michael jackson heesiisa qaadaysa qaar soomaaliyana biyo u kaban mayso ha markaasay waxaan ku ii magacay igu qorteen markaasa ila ila ballameen markaasa meeshii ururka dhalinyarada ugu imi markaasaaba ruwaad laydhaha war ma haysida adduun waa wegar ay agtarada iga dhigeen waa tahay oy arkeen inaan kasoo bixi karayo marka ruwaayaddaa maxaad adigu ku matelaysay
ayo cabdi haybalaambad baa markaa actarkiyo actarada ahayn ma garanaysaa waan garta hoostana sahre cali maxamed saarax baa nooga samaysayey waa tahay sahre cali xasan sahre cali xasan sahre cali xasan waan gartay deedna halkii baa marka ruwaadii aanu gow ka siinay sheekadii xagga sare anagaa saaran yeesiina xagga sare dee afkaan dhaqdhaqaajinayna ma garanaysaa cod kalena waa la dhegaysanayaa haa markii dambe ruwaadii dee la arkay inaan dhigi karaye taa laygu tijaabiyey baan kuwii kale lay dhiibay waa tahay ruwaad la yidhaahdo aas nasiig waayey xasan qawdhan lahaa kukale oo jaamaciyo hogaan naba lajiitaan haddii maan ka dhalatay hubsa inaan ku jecelahay ruwaad kaloo la yidhaahdo golo jacayl iyo geeri ruwaad kaloo la yidhaahdo maxay tahay dhaqanka maanta ee dhaliisha casriga labdiidyo alabdiid ruwaayada badan baa lay dhiibay markii dambe waan gartay ikran bal dhinaca ruwaayadaha aad baad usoo taxday ruwaayado badan oo aad ka qayb qaadatay mid ka mid a heesihii aad ugu horreeyey ee aad qaaday oo aadna xasuusin karta caawa ma jirta anagii dhegaystayaashaba
ikraan marka ikraanay caqabadaha kaa hor yimid maadaamood adigoo saddex iyo toban sanadooda fanka bilowday inta aad kusoo jirtay fanka caqabadaha ad jiran karta way kaa hor yimaadeen maxaa kamid a caqabad waxa la yidhaha igamabay hor iman oo kooxdii markii aan soo galay agtarad baaba iga dhigeen waan garta marka haddaad arka fanaan ilaa waa leexaasida waa midaan waxba isla haynin waa tahay muddo dheer baad hadda fanka ku jirtay fanka miyaad waday unikraanay mise waad u yara nasiso hadduunbaa dib usoo bilowda horta anigoo haddana aad sanad walba waan dhali jiray magaranaysaa maasha allah haye haddana go-on baan kusii jiray oo waa isku dhex wadi jiray marka adigoo hooyo ah fankana weli waad waday uun ha waa isku dhex wadi dabcan xaajigaaguna waa fanaan waa mulaxan waa dhinaca musigana wuu ku fiican yahay siday qoys ahaan arrintaasi ma fankiina ma horumar bay ukeentaa mise dibudhac bay ukeentaa nolosha siday idiin saamaysaa qoyska walahi may horumar ba tahay markuu yidha qaale kolba marka ciyaalka she ciyaalkaa heestan iga xasid ayaan kolba gaw ka siiya hawda barwaaqaha heegada dul joogta ay higitiqayso gaw ka siinayaan weli hawda barwaaqaha heegada dul joogta ay higitiqayso
allailahe heestaasi hawdna waa hees aada iyo aada u macaan heegada dul joogtaa ay hibatiqayso heesta yaa yaa erayadeeda leh cabdulaahi cumar baa la idhahaa waan gartay
abwaanintii gabar joogtay bay ahaayeen abwaanku joogay uu ii soo diray heesta maxamed saarexna laxan ku ii saara bal dhinacii heesahaaga aynu hore ugu soconaynaa heestan la yidhaahdo ka dalbaday dahabka maankayga goormaad qaaday ikraane waxaan qaaday sagaashanka bishii koobaad agmiyerkii ayaa waxaa ii dhiibay inankeeni afkooye cabdilaahi sheekh ibraahim baa laydhaa halkeed joogtay waktigaa bashiir hanuuniyaa ii sumay iyagoo koox laydhaa mataanaha ah halkii baan deedna barnaamij mareeree kaga qayb galay oon raacayba
midaadan ka raba daayinintuu
qalbigayga ku raaco dalbadayda habka mankayga dalbadayda habka mankayga dalbadayda habka mankayga dalbadayda habka mankayga adiga degay qalbiga wadnaha gacalkiisii adiga degay qalbiga wadnaha gacalkiisii soo dego idaawi soo dego idaawi soo dego idaawi soo dego idaawi
marka xamar baad markaa rag joogta badan baa qaaday ina fanaan weyne wuu qaaday labana asna uu dhintay niman kale haddana igaga daba dhuftay ee dahabka maankayga ee, ee, rag ma qaadaan waa waa dumar Waa Ee, gar- ma- dah- dahabka maankayga qaadi karaa waa heestu hablood qaar waxaad arkaysaa soo xidhe naabiga qaadaya ka waa ceeb waxaas markaad daarayilahi waxaan eh, barnaamijka heesta barnaamijka eh, aan kus- qaybtan hore kusoo gabagabeynaya anaa dooranaya waan gartay bal inoo soo qaba heesta qalbiyaa la idhahdaa mukhtaar cismaan baan isla qaadaynaa laxanka waxaa le cd cali Waa- iyadana waxaa iska le cabdiweli maxamed maxamuud qalbiyo sudhiibano ku dhashada aragtidiyo dalaali oo caashiqi dhammaystiray oogadi la kala dhantalayba ma kale kadistee hashada nasiibku daraarku needurbaba isku dhaydagi dhibicda beerkooda nugul dareenku ka soo dhuriyo ilmaa la isdhabsade madhuunta ilay cishqigu nasiibku daraarku needurbaba isku dhaydagi dhibicda beerkooda nugul dareenku ka soo dhuriyo ilmaha la isdhabsade madhuunta ilaya cishqigu jacaylkii dhowr sana wuxuu dheeliya qabow gacanta isku raadiyo dambaalku italsadaba waka dhaxalkii aroos cawaba loo dhirayo dhabowday ujeedadii
halbuulahadhigayo jacayl dhuxiyo lafaha dhexqaaday unugyado jeebtiisii la gaadhayba lakalaa dhaantaalayo oo dheeliisadkii nacaabku ku dhiirado ku dhaartay inuu furfuro ha yeeshee dhagaarihii dhaawac xiisihii mugoyn dhulbeyrana wuu arkaa hadhow tumiraa dhale nacaabku ku dhiirado ku dhaartay inuu furfuro ha yeeshee dhagaarihii dhaawac xiisihii mugoyin dhulbeyrana wuu arkaa hadhow tumiraa dhale jacaylkii dhorsana ha wuxuu dheeliya qabow dhaxanta isku raadiyo dhambaalku italsadaba wakaa dhaxalkii aroos caawaba noo dheelayo dhabowday ujeedadee